tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa deb xoogan oo ka kacay degmada hodan ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya debkan ayaa ka bilowday koronto sida ay ku warramayaan wararkaan helayno waxa uu si gaara kaga kacay xarumo ganacsi ee guryo badan muuqaalo lagu baahiyey baraha ay bulshada kuwada xidhiirto ayaa lagu arkaya xajmiga uu leegyahay debka waxaana ka dhashay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh inta la xaqiijiyey waxaa ku basbeelay debkani ilaa iyo lix boos dadka ayaa sheegaya inay soo daaheen kooxaha debdemiska taas oo keentay inuu debka sii fido qaar ka mid a milkiilayaasha xarumaha gubtay iyo guryaha oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay debka shidaal dhan afartan fuusto oo basiin ah iyo kaalintiisii oon waxba ka badbaadin waa kaasaa waxaan ka hayana maanta male oo ilaahay maa nafteeda hadduu badbaadiya alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxa uu ka kacay koronto oo jiingadda taabatay oo bactiri iyo wixii isqabsaday saas darteed marka nafteenna ula orodnay waxba badbaadi karin dabdamiskuna waa nagu soo daahay saas darteed way bastay meeshii waana arkaysaan indhihiina ku arkaysaan ilaa iyo lix boos waa inta hadda gubatay oo xaafadda oo qof wax ka baxsaday uusan jirin naftooda hadday la carareen mahana qof wax badbaadsaday ma leh waxa ugu xoogganna waa shidaalkaas oo haanta iyo wixii uu gubtay oo aad indhihiina ku arkaysaan now masiibaa ka dhacday dab yar baa dhacay meeshaan xoolaheenni iyo dukaamadeeni iyo guryaheenaa ku gubtay dukaankaa la alxaba kama badbaadin mar walbana mar walbana oo ka dhacna dab sidaasay dabadamis ku soo daahaan debkan ayaa imaanaya xilli magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayeen dababka geystay khasaaraha hantiyadeed iyo waxyeelo soo gaara dadka shacabka ah in badan bulshada ayaa eedeymo u jeediya debdemiska kuwaas oo mar weliba lagu dhaliilay inaysan horay ka imaan marka la soo waco